sidii aad warkaba ku maqlayseen aan ku bilownay dhalinyaro soomaali ah oo la sheegay in dowladda Kanada ay qorsheynayso inay dalkeeda ka musaafuriso ayaa VOAda uga warramay xaaladda ay ku sugan yihiin kadib markii qaarkood sida la sheegay loo soo diray waraaqihii lagu tarxiili lahaa lama oga tirada rasmiga ah ee dowladda Kanada ay qorsheynayso inay musaafuriso wakaaladda xuduudaha Kanada ayaa waxay sheegtay in dhalinyarada ay gaarayaan boqol konton iyo toddoba qof balse dadka u doodaya dhalinyarada ayaa rumaysan inay gaarayaan boqolaal qof saraakiisha dowladda waxay ku doodayaan inay hadda uun baaritaan kusoo ogaadeen in dhalinyarada aysan soomaali ahayn oo ay ka been sheegeen kiisaska ay isku dhiibeen markii ay magangelyada weydiisanayeen Kanada waxaa socda dadaallo ay wadaan jaaliyadda soomaalida qaarkood kuwaasoo weli aanan ka soo bixin wax natiijo ah haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka wareystay cabdulaahi muuse oo ka mid a dhallinyarada dowladda kanada ay sheegtay inay musaafurinayso ugu horreynna waxa uu weydiiyey halka ay wax u marayaan waa mahadsan tahay walaalkii horta daraadadan horta in muddo aanu soo wadnay meelo badan waan lasoo marnay hadda dhalinyartii badankood waxaa la marsiinayaa process oo ah in dib dalkooda loogu celiyo taasoo anagana u aragnay inay xaqdaro tahay oo sharci darsi maaragtay xoog ah oo maaragtay jujuub ah dadkan lagu celinayo marka haddow waxay maraysaa dadka qaarkii in laga seexay deputationkii qaarna maxaa lahay lasoo marinayo processi kaleeto marka haddaan waxba laga qabanin ilaa hadda waxay ku dhammaan doontaa in nin walba maalin diyaarad la saaro marna hadday bilaabato in qof la saaro dan kulligood way isku xiri doonaan soo intaana qofna diyaaradda la saarin waxaa fiican in dadaal kale la laabo soomaalidu soo baxdo laisgarab istaago haddii hal qof lagu guuleysto in arinta laga joojiyo waxay noqonaysaa in dhammaantood laga joojiyo waa ilmahan dhalinyarta dhan dhammaantood waxaa lagu wada haystaa hal kiis oo isku wada mid ah marka haddii hal hab lagu guuleysto dhammaantooda lagu guuleysanaya waa tahay cabdullaahi waa sidee dareen ahaan xaalkiina marba haddii sida aad sheegtay qaarkiin loo soo diray ee waraaqo lagu musaafurinayo maalin kasta baanu wada sheekeysanaa dhalinyarta anaa kamid ah waxaanu gaaraynaa ilaa iyo afar boqol oo dhalinyaro oo gabdhay wiilila isugu jiro waana dhalinyaro oo maxaa lahay da-dooda u dhaxaysa ilaa labaatan ilaa soddon jir ah marka maalin kastaanu is horeysanaa isbuuc kastaanu kulannaa qaaraanu isla shaqeynaa qaaraanu isla digannahay qaaraanu isku xafinnahay isku binooniyo isla dhelinaa maalin kastaanu is horeysanaa dhibaatooyinka haysta dhalinyartaasi wallaahi ma meliyin kartin qaara shaqadii ka fadhiistay qaara waxbarashadii ka fadhiistay qaara xitaa hadda waxay gaareen heer ah in dhakhaatiirtooda ay u tagaan oo maaragtay daawooyinka maskaxiyan loo bilaabo in la siiyo inta yar dhaqaaqayso intanada hadda u ordayso oo rabtay in aan maxalalahay ka wacyigelino inaanay arrintaanayta maxalalahay maskaxdooda waxba u dhimin haddaan waxba laga qabanina waxaa weeye la arki doonaa dhalinyaro badan oo siidana in dhibaato badanoo maskaxiyan soo gaarto waa tahay marka muxuu yahay qorshihiina wallaahi bilaahi horta dhalinyartan talaa qarahooda ka baxday wax hadda oo qorshe oo gooni ah ayaan male awoodda wadanka ugu sarreysa dowladda iskale haddii dowladdu ay go-aan kusoo gaartay in la celiyo ayaka awood ay kusii joogaan wadanka ma jirta marka waxay joogaan quus bay joogaan laakiin mar kasta waxay rajo ka qabaan ilaahay xaggiisa iyo in soomaalida wadankan oo dad badanoo soomaali meesha oo madax ah ay ka mid yihiin inay wax u qabtaan laakiin ilaa hadda aanan wax dhaqdhaqaaqa badan ana arkin marka waxaa rajeynaynaa in dhalinyartaas la garab istaago wax badan loo qabto intaanay talafarada ka bixin marka horeba dhalinyaradan soomaalida tiro intaa la eg maxay dowladda ku haysataa ma idin sheegeen waxay idinku haystaan
walaaniyo waa noo sheegeen dhalinyartan waxaa lagu haystan waxaa weye soomaali ma tihiina lagu haystaa arrintaasna soomaali ma tihiin qof hadda aniga kula hadlaya hadda ay tahay soomaali ma tihiin yacni wax macquula ma aha waxa kugula hadlaya waa soomaali marka inaad taraa soomaali ma tiid macquul maaha waxay nagu haystaan waxaa waaye inaad soo isticmaasheen baasboor wadanka laga leehay waa taqaanaa dalkeenii soddon sano wax ka badan inaanan baasboorkeenaga aan meel lagu tegi karin soo soomaalidu ay mar kasta ku tiirsaneyd baasboorka wadamada dariska iyo maaragtay mukhalas kusoo qaaday waxyaaba noocaas ah marka waxa keli oo looga bixi karaa intaan waxaa waay in laisgarab istaago wax laga qabto ugu dambeyntii haddii waxa ugu weyn ee laydinku haysto ay tahay soomaalinimadiina ma la xiriirteen safaaradda soomaaliya ee kanada si ay u xaqiijiyaan inaad soomaali tihiin walahi niya waa runta su-aal fiican waaye horta waa safaarad baa halkaan la imaaday safir baa yimid waxaanu la xiriirnay weliba qaarka naga baasbooro soomaaliya watay iyo dokumentiyo soomaaliya watay buu maxaa lalahay noo xaqiijiyey oo warqad xaqiijina oo noogu daray weliba oo xaqiijinaysa inaanu soomaali nahay marka laakiin waan la xiriirnay laakiin shaqabooda kama socdo safaaradda soomaaliya halkan waana culayska ugu badan oo halkan naga haysta cabdulaahi muuse aad ayuu u mahadsan yahay waxaa iga xasuusinaya inaan la xiriiray mas-uuliyiinta dhowaan loosoo magacaabay safaaradda soomaaliya ee dalkan kanada si aan arrimahan wax ugu weydiiyo walow aysan weli lahayn xafiis rasmi ah ma aysan ii suurogelin inaan helo marka ugu horreysa oo aan helno waan idin soo gudbin doonaa hadduu rabbi ka raali noqdo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo warbixinta iyo wareysigaba nala socodsiinayay